wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya biixi iimaan ciga ayaa shaaciyey in la xaliyey dhammaan caqabadihii ay soo jeediyeen ganacsatada soomaaliyeed kadib shir muhiim ah oo saacado qaatay oo degada muqdisho ay ku yeesheen taliska booliska soomaaliyeed ka nabad suginta qaranka maamulka degada iyo wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixi iimaan ayaa sheegay in iyada oo la fulinayo ballanqaadkii ahayd in la xaliyo tabashooyinka ay qabaan ganacsatada soomaaliyeed ee muqdisho in mas-uuliyiinta kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxda wasaaradda maaliyadda taliska booliska taliska nabad sugidda iyo mas-uuliyiin kale ay kormeer ku tageen degada muqdisho si ay ugu gorgalaan habsami u socodka shaqada xoogga leh ee ka socda degada muqdisho wasiirka ayaa sheegay culaysyadii ay ka cawdeen ee ay soo gudbiyeen ganacsatada soomaaliyeed sidii loo furdaamin lahaa qaybteedii koowaad ayaa xalinay waxaynu u bandhignay in la dhaqaajiyo ganacsiga degada iyo qaybaha kale ee muqdisho biixi ayaa sidoo kale sheegay in gebi ahaanba la joojiyey lacagihii laga qaadi jiray ganacsatada soomaaliyeed ee isticmaala gaadiidka ay ka rabaan in ay magaalada kala baxaan muqdisho ganacsatada sida lacagihii laga qaadi jiray ex control afguye iyo ex control balcad oo iyagu lacag looga qaadi jiray dowladdu wax lacag ah kama qaadi doonto mana jirto kontarooladaas oo ganacsatada doonaya in ay ganacsigooda kala baxaan muqdisho waa laga joojiyey lacagihii laga qaadi jiray ayuu yidhi wasiir biixi shaacintan wasiirka uu shaaciye ayaa timid kadib labadii maalin ugu dambeysay oo sii xoogeysanayay tabashooyinka ay qabaan ganacsatada soomaaliyeed taas oo sababtay in gebi ahaanba ganacsigii magaalada muqdisho oo istaago maalintii shalay